dugsiga hoose dhexe ee niyuu waaberi ayaa deeq raashina ku wareejiyey guddiga abaaraha puntland deeqdan raashinka ayaa waxaa ka gudoomay dugsiga guddoonka waxbarashada gobolka nugaal xaashi xuseen faarax
wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim dhammaan waan salaamayaa maamulka dugsiga macalimiinta ardayda guddiga gurmadka culimmada gurdiga gurmadka abaaraha ee loo xil saaray ururinta waxyaabaha loogu gurmanayo walaalaheenna abaaraysan maanta waxaynu joognaa dugsiga hoose dhexe new waberi run ahaantii dadaal weyn buu dugsigu sameeyey meesha uu ku yaallo iyo dadka ardada dhigata inta ay leegyihiin marka la fiiriyo alxamdu lilahi rabbiاlcaalamiin waxaan si toos ah ugala wareegnay dugsigan aytamadaas raashinka ee kala duwan bur bariis baasto maamulaha dugsiga hoose dhexe ee new waberi waxaan rabnaa inaanu waxaa isaguna ka hadlay deeqdan ay ugu deeqeen walaalahooda abaaruhu ay saameeyeen sheekh maxamuud oo sheegay in laga qayb qaato guud ahaan abaaraha ka jira gudaha puntland bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbi ajmaciin allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala mahadcelinta allah kadib waxaanu mahad celinaynaa maamulka dugsiga new waberi macalimiintiisa iyo ardadiisa oo saaka halkaan aan u nimid in guddigii taakulaynta abaaruhu ay kala wareegaan raashinkii ay ugu talagaleen dadka walaalahooda abaaruhu ay waxyeeleeyeen in la gaarsiiyo raashinkaasoo ka kooban dhammaan noocyada raashinka ee loo baahan yahay bur iyo bariis iyo baasto
ugu dambeyntii waxaa u mahad celiyey ardadii ka qayb qaadatay ururinta deeqdan maamulaha dugsiga hoose dhexe niyuu waa beri cabdisalaam khaliil bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe oo niyuu waa beri oo ah arday dugsi hoose dhexe ah oo isku xil saaray inay ka qayb qaataan dadka walaalahooda oo reer puntland oo ay abaartu ku hayso gobollada puntland bushra cabdiweli garaase raadiyo deed jir garowe